أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen khamiis ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay toddobada bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada barnaamijka caawa aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah yuganda iyo dowladaha dhanka maaliyadda ka taageera soo duuliyaasha atmis oo diiday in ciidamo ka socda dalka masar la keeno soomaaliya qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah waa ayo awoodaha ku loolamaya dekedaha ku yaalla geeska afrika maxayse salka ku haysaa xiisadahaasi warbixin arrinkaasi ku saabsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah khilaafka u dhexeeya dowladaha itoobiya iyo eritreya oo sii xoogaysanaya iyo qadkii isgaadhsiinta ee u dhexeeya labadaasi dal oo la jaray weeraro lagu qaaday xarumaha qaar ay deggan yihiin xisbiyada ka jira deegaanada uu ka taliyo maamulka ashaadaladirirka ee isku magacaabay somalilan iyo hoggaanka maleeshiyaadka dacmu sariic oo dowlaan cusub qorsheenaya waxaan sidoo kale caawa faafreebka wararka idinkugu hayaa galgaduud xaflad qalinjabin ah oo loo dhigay dufcadii koowaad ee macadka haweenka daaciyaadka khadiija bintu khuweylad oo lagu qabtay magaalada galhareeri mas-uuliyiin iyo qeybaha bulshada oo ka qaybgalay xafladdaasi barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobadaas iyo xubnihii hadalhaynta iyo xaaladihii u dambeeyey ee falistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin walaalaha suhayb faysal mahad iyo maahir ayaa igala qaybgeli doona waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaasheenna kale ay nagala socon karaan eeladdaan internetka ku leenahay ee life streamka ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa mid ka mid ah warbaahinada reer galbeedka ayaa warbixin ay daabacday uga hadashay muranka halista badan ee dekedaha ku salaysan ee ka jira mandaqada geeska afrika haddaba warbixin arrinkaasi ku aadan waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen faysal mahad soomaali majalladda ekonomist ee ka soo baxda dalka ingiriiska ayaa daabacday warbixin ku saabsan muranka la xidhiidha dekadaha ee ka jira mandiqada geeska afrika kaas oo sii xoogaystay wixii ka dambeeyey markii horaantii sannadkan ay dowladda xabashida is-afgarad la xidhiidha badda cas la saxiixatay maamulka la baxay somalilan ee ka jira waqooyi galbeed ee soomaaliya sida warbixinta majalladdu tilmaamayso mandiqada geeska afrika ay ka mid yihiin dalalka soomaaliya jabuuti eritareya iyo etoobiya ayaa lagu tirayaa deegaanada ugu xasaradaha badan dunida mandiqada geeska afrika ayaa martigelisay sida warbixinta ekonomist tilmaamayso dagaalo lagu riiqmay oo weli socda qaarkood sida dagaalkii dhex maray etoobiya iyo eritareya dagaalada sokeeye ee ka socda etoobiya iyo dagaalka jihaadka ee ka socda soomaaliya gobolku wuxuu xilligan martigelinayaa kala jiidasho ay wadaan awoodo dibadda ah oo doonaya in mid weliba ay gacanta ku dhigto ilaha dhaqaale iyo marinbiyoodyada muhiimka ah ee geeska afrika xukuumadda adis ababa oo isku dayaysa inay ka faa'iidaysato dekadda barbara ayaa tallaabada ay qaaday waxay keentay isku soo dhowaansho iyo isxulufaysi dhex maray eritareya iyo kooxda ridada soomaaliya iyadoo dhanka kale awoodihii ka jiray gobolka ay dhinacyada la kala safteen kuwaas oo laga tilmaami karo dowladaha dabadhilifka ah ee masar turkiga iyo imaaraadka carabta iyadoo weli aanay muuqan tallaabooyin xal u ah khilaafka dhinacyada oo marba marka ka sii dambaysa sii xoogaysanaya ayay majalladda ekonomist tilmaamaysaa in tani ay sii hurinayso colaadda mandiqadda siina xoojinayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo haddaba cabsi ku ah kooxda riddada iyo dalalka dariska khilaafka xukuumadda fadhigeedu yahay muqdisho iyo etoobiya u dhexeeya ayaa soo bilowday bishii janawari ee sannadkan markii abiy axmed iyo muuse biixi kala saxiixdeen is-afgarad dhigaya in etoobiya labaatan kilomitir laga siiyo badda cas halka iyaduna noqonayso dalkii ugu horeeyey ee aqoonsada in maamulka somalilan ka go'o soomaaliya inteeda kale tallaabadan ayaa ka caraysiisay nidaamka xasan sheekh maxamuud sida warbixintu sheegayso iyadoo tilmaamtay in maamulka somalilan aanu geli karin heshiisya noocan ah xasan gurguurta ayaana dhowr jeer weerar afkaa ku qaaday abiy axmed iyo xukuumaddiisa oo inta aysan soo ifbixin xiisadan kooxda gurguurte cilaaqaad iyo heshiisyo amni la gashay etoobiya bishii sebtembar mar uu madaxa kooxda ridada la hadlayey majalladda ekonomist wuxuu sheegay in dhammaan dalalka gobolka ay ka walaacsan yihiin habdhaqanka ra'iisul wasaaraha etoobiya ee abiy axmed dowladda turkiga oo ka mid a dowladaha faragelinta ku haya soomaaliya ayaa dhankeeda sheegtay inay dhexdhexaadinayso kooxda ridada iyo etoobiya kulamo dhowr jeer ka dhacay ankara ayaa ugu dambayn fashil ku soo dhammaaday tallaabooyinka uu qaaday xasan sheekh maxamuud waayadii u dambaysay ayay majalladdu ku tilmaamaysaa kuwa dhalin kara isku dhac soo degdega oo dhex mara labada dhinac tallaabooyinka ay xustay waxaa ka mid ah go'aanka ay sheegtay kooxda ridada inay dalka uga saarayso ciidamada etoobiya tallaabada kale ee xiisadda sii kordhin kartaa sida majalladdu tilmaamayso ayaa ah heshiiska iskaashiga difaac ee dhex maray xasan sheekh maxamuud iyo xukuumadda qaahira sida ay sheegayaan diblomaasiyiin dhowr ah oo la hadlay saxiifadda iskaashiga difaaca ee masar iyo muqdisho ayaa ka dhigan tallaabo sii adkayn karta xaaladda maadaama etoobiya iyo masar aanay isku wanaagsanayn xiisadda la xidhiirta biyo-xireenka alnahdana ay dhulka la gashay xidhiirkii labadaasi dal taxliilaadka majalladda ekonomist ay samaysay ee la xidhiira xaalka gobolka ayay ku sheegtay inay suuragal tahay in dhowaan uu hirgalo isbahaysi xagga difaaca ah oo saddex geesood ah kaasoo ay yeeshaan kooxda ridada masar iyo eritreya tani ayaa ka dhigan xiisad hor leh abiy axmed oo dareemaya kelinnimo siyaasadeed ayaa waxaa suuragal ah inuu sii xajisto is-afgaradka uu la galay maamulka la baxay somalilan wuxuu sidoo kale qaadi doonaa tallaabooyin ka dhan ah kooxda ridada gurgurte sida ay sheegayso warbixinta taasoo ah inuu soo dhowaysto xiriir dhowna la yeesho maamul goboleedyada ka jira dalka soomaaliya ee diidan siyaasadda xasan sheekh maxamuud waana tallaabooyin ay horay u qaadeen adis ababa iyadoo tiro laba jeer ah inta la og yahay hubka
barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markanna yugandha iyo dowladaha dhanka maaliyadda ka taageera soo duuliyaasha atamis ayaa diiday in ciidamo ka socda masar la keeno soomaaliya qodobkaas iyo sidoo kale ciidamada suudaan oo magaalo la wareegay iyo hoggaanka maleeshiyaadka dacmu sariic oo duulaan cusub qorsheynaya waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga waxaa xubinta halkan aalaaba ka soo jeeday walaalkeen maahir maxamed haya maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa yugandha iyo dowladaha dhanka maaliyadda ka taageera soo duulayaasha atmis oo diiday in ciidamo ka socda masar la keeno soomaaliya wargeyska the east africa ayaa soo daabacay warbixin uu ku lafagurayo sida ay dowladaha siliibiyiinta ah ee hogaamiya soo duulayaasha afrikaanta ah u diidan yihiin ciidamo ka socda masar ay cagaha soo dhigaan ciidda soomaaliya warbixintu waxay sheegaysaa in inta badan madaxda dowladaha afrikaanta ah ee ciidamadooda ku sugan yihiin soomaaliya ay diidan yihiin in ciidamo ka socda masar lagu soo daro howlgalka cusub ee bedeli doona atmis sidoo kale ururka midooda yurub iyo mareykanka oo bixiya qarashka calooshoodushaqaystayaasha afrikaanta ah ee soomaaliya ku sugan ayaan la dhacsanayn damaca dowladda masar ee ah in ay ka mid noqoto ciidamada midooda afrika ee dagaalka shareecala dirirka ka wada soomaaliya dhinaca kale dowladda uganda oo ka mid ah ciidamada gumaysiga atmis ayaa markii ugu horreysay caddaysay mowqifkeeda ku aadan ciidamada masar ee la filayo inay ka mid noqdaan ciidamada soo duulayaasha soomaaliya gaar ahaan wejiga cusub ee labada kun shan iyo labaatan ee loo baxshay e u s som waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa khadkii isgaarsiinta ee u dhexeeyey etoobiya iyo eritereya oo la jaray xilli uu sii xoogeysanayo khilaafka u dhexeeya dowladaha etoobiya iyo eritereya ayaa lasoo warinayaa in la jaray khadkii isgaarsiineed ee u dhexeeyey labada dal muwaadiniinta u dhashay labada dal ayaan hadda awoodin inay iswacaan tallaabadan ayaana noqotay mid lama filaan ah oo aan horey loo sii saadaalin kumanaan eritriyaan ah oo dalkooda kasoo qaxay ayaa ku sugan wadanka etoobiya waxayna awood u lahaayeen in ay wacaan eheladooda ku sugan gudaha eritriya balse taasi ayaa meesha ka baxday arrintan ayaa la rumaysan yahay inay daba socoto xiisada u dhexaysa xukuumadaha adis ababa iyo asmara taasi oo muddooyinkii dambe si tartiib tartiib ah bannaanka ugu soo bixaysay waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa ciidamada suudaan oo magaalo la wareegay iyo xameytii oo duulaan cusub qorsheynaya ciidamada milatariga suudaan ee uu hogaamiyo jenaraal cabdilfataax al burhaan ayaa shaaciyey inay si buuxda gacanta ugu dhigeen magaalo istaraatiiji ah oo ku taal gobolka blue niil ee koonfur bari ee dalka suudaan halkaas oo ay gacanta ku hayeen maleeshiyaadka gurmudka deg deg ah ee imaaraadku taageero warbixin uu soo saaray taliska guutada shan iyo tobanaad ee ciidanka milatariga suudaan ayaa lagu yiri hogaanka liwaaga shan iyo tobanaad ee guutada boqol konton iyo sagaalaad qeybta afraad ee ciidanka lugta ee ka howlgala webiga niilka buluuga ah waxaa u suura gashay in mandiqada jarwa ay ka xoreeyaan maleeshiyada gurmadka deg dega ah dhanka kale wargeyska suudaan tribion ayaa ilaawareedyo kala duwan kasoo xigtay in taliyaha ugu sarreeya ee maleeshiyaadka fallaagada ah ee dacmu sariic jenaraal maxamed xamdaan doglo uu muddo bilah ku sugan yahay caasimada khartuum halkaas oo uu wargeysku sheegay in uu ka abaabulayo duulaan ballaaran oo cusub oo ka dhana milatariga uu hogaamiyo al burhaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay maanta daabacday mareegtu balse waxaan kasoo qaadanaynaa in ka badan hal milyan amerikaan ah oo ka barakacay florida kumanaan qof oo deganaa gobolka florida ayaa bilaabay inay barakacaan kadib markii loo sheegay inay kusoo wajahan tahay duufaanta loogu magacdaray militon ee xawaaraha sare ku socota duufaantan ayaa imaanaysa maalmo yar uun kadib markii ay kasoo wareegatay welina raadadkeeda ay sii muuqatay duufaantii loo bixiyey helen ee ku dhufatay gobollo ka tirsan maraykanka gaar ahaan xeebaha florida
maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadalaynta ugu weyn ee baraha bulshada ee adduunka gaar ahaan tan maraykanka ka taagan waa musiibooyinka rabbaaniga ah ee ku habsaday dadka amerikaanka dadka ku dhaqan gobolka florida sidaan hore usoo sheegnay ayaa bilaabay inay si deg dega guryahooda uga guuraan wadooyinkii ay gaadiidku mari la-yihiin kuwaasi oo noqday ciriiri maadaama qof walba uu naftiisa la cararayo duufaantii hore ay dad badan ku dhinteen taasoo wadatay roobab kulayl iyo daadad xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ahna caawa waa inaga inta aad buu umahadsan yahay walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasi ahaa faafreebka ayaad degeysanaysaan markana weeraro ayaa lagu qaaday xarumaha qaar ay degan yihiin xisbiyada ka jira deegaanada uu ka taliyo maamulka shaadaladirirka ee isku magacaabay somalilan weerarkan waxaa lagu qaaday xarun uu deganaa xisbiga la magacbaxay wadani oo ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dhulka uu ka arimiyo maamulka ashaadadirirka ee somalilan muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa gobolada waqooyi uu ka arimiyo maamulkan somalilan ka socday diyaargarow ay xisbiyada ugu jiraan doorashooyin ka dhaca deegaanadaasi guuleed cali ibraahim oo ka mid ah xisbiyada ka jira deegaanadaas ayaa sheegay in weer lagu qaaday xarumo qaar ay degan yihiin xisbigooda waxa uu weerarkaasi ku eedeeyay inuu ka dambeeyo xisbiga kulmiya oo ah midka talada maamulkaasi hadda haya markaa magaaladan gabiiley maalmihii dambeeyey waxaa horta ka socday caadifad dadka xisbiga kulmiyo taageersani waxay iyagoo dee xisbigoodii ka matalaya ayay waxay caadaysteen islamarkaasina ay ataagayaan xarumihii ay lahaayeen xisbiga mucaaridka ee wadani haddii aad dee caruur la soo diro caruur xarumihii jiidaan oo kuwo kale la yimaadaan dhibaata halkaa ka imanaysa iyo nabaddarro nabadgelyadiioo xumaata iminka maanta u dambeysay xaruntan aan joogo waa la shiiday saarkasan boorkiisi wuu jajaban yahay albaabkiisi waa lala baxay xaruntii kale dhaxaan ka shaqaynani maanta iyadana waa lagu soo weeraro waa la shiiday dee haddii uu xisbigii kulmiya kaga soo hadhay un dhagax la tuuro dee cod kuu noqon maayo dhagax la tuuraa oo ka daaya ummaddan naxliga iyo cuqdada ad ku beeraysaan iyo xarumahana shiidaysaan barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka qeybihiisa dhexena waan isla soo gaarin dhegeystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi haye suheyb aad baad u mahadsan tahay bashiir saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda duqaymo kala duwan ayay qidaaca ka fuliyeen goobaha la duqeeyey bashiiro waxaa ka mid ah xero ay degganaayeen barakacyaal oo ku taalla waqooyiga magaalada khaza sawre iyo muuqaalo argagax leh oo mareegaha internetka lagu faafiyey waxa ay muujinayeen teendhooyiga ay degganaayeen dadka falastiiniyiinta ah oo gubanaya iyo dadka shuhadada ah oo jirkooda uu gubtay جثة متفحمة بسبب الحريق يا الله ونعم الوكيل يا الله يا الله طرفين امام عيونك يخترقون يستجدون بك sidoo kale deegaanada dhaca bartamaha iyo koonfurta duqeyme ayaa laga soo sheegayaa balse duqeymaha ugu badan waxay ka dhacayaan waqooyiga magaalada khaza si gaar ah mandiqada jabaaliya halkaas oo howlgallo culus ay ka wadaan ciidanka sahaynada waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in tirada shuhadada afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay gaarayso ilaa afartan iyo shan halka dhaawacyadu ay yihiin boqol iyo soddon kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo laba kun iyo toban halka dhaawacyadu ay gaarayaan sagaashan iyo toddoba kun toddoba boqol iyo labaatan kale daanta galbeed markaan egno dhankeeda ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaa shan falastiiniyiin ah waxay ku ikhtiyaaleen magaalada duubaas iyadoo sidoo kale lasoo warinayo xogugal ciidanka gumaystaha yuhuudda ay ka sameeyeen magaalooyin badan oo ka tirsan daanta galbeed howlgalka lagu dilay dadka falastiiniyiinta ah waxaa fuliyey ciidamo gaar ah oo ka tirsan maamulka gumaystaha yuhuudda kuwaasoo aan wadan dareeska ciidanka lagu yaqaano iyo gaadiidkoodaba balse wuxuu ahaa sida muuqata howlgal si gaar ah loo soo qorsheeyey kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda waxa ay sheegeen in ay beegsadeen gaadiidka ciidanka sahaynada si gaar ah taangiyada meerkaafaha loo yaqaano sidoo kale weerar loo adeegsaday qarax ayaa isagana waxa uu ka dhacay mukhayamka jabaaliya warbaahinta sahaynada dhankeeda waxay ku warantay in ilaa soddon iyo lix askari yuhuudda looga dhaawacay dagaaladii afar iyo labaatanka saaca lasoo dhaafay ka dhacay xuduud beenaadka u dhexeeya filistiin iyo lubnaan xubintaa kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa aad buu umahadsan walaalkeen suheyb cabdulaahi ayuu kaasi ahaa qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markan iyo galgaduud xafladda qalinjebinta dufcadii koowaad ee macadka haweenka daaciyaadka ee khadiija bintu khuweylad ayaa lagu qabtay magaalada galhareeri taas oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada xafladdan oo ahayd mid seer sare loo soo agaasimay waxa ay ka dhacday howlka xafladaha ee macadka ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay maamulaha macadka khadiija bintu khuweylad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آن، ضيوفنا الكرام سو دوادا إلهي سبحانه وتعالى هيدن بركايو تلاواديننا ميزانك حسناتك الله إذن سارو يا مشاركينتينا وإن كما هذا لنينا سيدا بارك نو قرن مانتي وحان جوغنا حفلدي معك خديجة بنت خويلد فرع عيسى الهريري أيان جوغنا وحير مركا هدان كور بخيو معك تأسيس كيسي يا وقت جيل صوب الله ويفرعان iyo waxaa waaye nihaayadiisii waanba joognaaye iyo daraasadii iyo qaababkeedii iyo duruustii lagu qaatay ayaan wax ka tilmaami doonaa insha allahu tacaala macadka horta wuxuu bilowday saddex iyo tobanka bishii laba-iyo tobnaad kun afar boqol afartan iyo saddex hijri dhammaaday toddoba iyo tobanka bishii koowaad kun afar boqol afartan iyo lix macadka waxaa dhiganayey oo khaas u ahay dumarka waxaa dhiganayay arday ka kooban soddon arday soddon arday ayaa dhiganaysay oo macadka lagu bilaabay soddonkii ayuuna u dhammaaday oo ku gebangaboobay daraasadaas muddada ay socotay waxay ahaaday laba sano ikhwaani fillaah waxayna ka koobneeday afar marxalo ayay ka koobneeday marxalo kastana waxay ahaaday lix bilood oo shan bilood daraaso tahay bilona fasax tahay daraasada macadka ka bixaysa waxay ahayd daraasa nahaariya ayay ahaaday oo maalintee wax lagu baranaya habeenka kuma jirin waxaa la soo xoroonayey oo macadka la imaanaya laba saac iyo bar waxaana la soo gebagabaynayey lix saac dowmiya waxaa la qaadanayey afar xuso kutubta lagu qaatay sidaan hore usoo sheegnay afar marxalo ayuu ahay ama afar fatro ayuu ahay fatradii koowaad tafsiirka waxaa laga qaatay shan jus xadiidka waxaa laga qaatay cumdat laxkaam mustalahu xadiidka waxaa laga qaatay bayquuniya manduumada la yidhaahdo fiqiga waxaa laga qaatay abishujaac caqiidada waxaa laga qaatay kitaabu tawxiid luqa alcarabiya khidaabada waxaa laga qaatay duruusu luqa alcarabiya liqayr naadiqiina biha juska koowaad naxwaha waxaa laga qaatay ajrumiyada siiradana waxaa laga qaatay alkhulaasatu lbahiya fatradii labaad ee macadka waxaa la qaatay shan jus oo tafsiir ah tajwiidka waxaa laga qaatay jazariya manduumada la yidhaahdo xadiidka waxaa laga qaatay riyaadu saalixiin caqiidada waxaa laga qaatay alcaqiidatu alwaasidiya fiqiga waxaa laga qaatay alyaquut nafiis usuululfiqigana waxaa laga qaatay kitaabka caamka ah alusuul min cilmi lusuul qawaacidka fiqiga waxaa laga qaatay manduumada la yidhaahdo alqawaacid alfiqiya luqa alcarabiya waxaa laga qaatay gaar ahaan khidaabada duruusu luqa alcarabiya liqayr naadiqiina biha juskeeda labaad فترة السدحات معك وحال لقاتي إخواني في الله تفسير كتبن جسال لقاتي حديث كان بلوغ المرام لقاتي عقيدتنا وحال لقاتي منظومة اللي راهدو السلم والوصول أي لقاتي فقه كان وحال لقاتي كتاب اللي راهدو من الأحكام الفقهية زهد غير رقاقة وحال لقاتي قصيدة اللي راهدو ليس الغريب سيرة وحال لقاتي روضة الأنوار نحوها وحال لقاتي تحفة السنية فترة أفراد أقول دم بيسي تفسير كوحال لقاتي تمنجس فهي كده tafsiirkii waa dhammaaday macadka waa lagu gebagabey macnaha boqolka iyo tobanka iyo afarta ardayda waa lagu wareejiyey xaggooday jirtaa inay ku camal falaan ummadda gaarsiiyaanna waa ka rajaynaa insha allah xadiidka waxaa la qaatay kitaabka la yidhaahdo saxiix uladab almufrad ayaa la qaatay mustalaxa xadiidka waxaa laga qaatay taysiir lmustalax kitaabka la yidhaahdo caqiidada waxaa laga qaatay qawaacidu macrifati lbidac kitaab la yidhahdo aad u qiimo badan fiqiga waxaa laga qaatay almar'atu kamaa yuriiduha alislaam kitaab la yidhaahdo usuululfiqiga waxaa laga qaatay taysiir lwusuul zuudiga raqaaqda waxaa laga qaatay atibyan fi aadaabi xamalat alqur'aan kitaabka la yidhaahdo sarfigana waxaa laga qaatay laamiyat alafcaal kitaabka la yidhaahdo afartii fatro marka duruustii lagu qaatay sida ay ahaayeen kitaabka ilaahay subxaana watacaala tafsiirkiisa waa lagu gebagabeeyey funuunta kalena fani aan wax laga taaban oo aan wax laga akrin ma jiro waxaan rajahaynaa insha allahu tacaala dufcadan waa soo qalin jebisay qayb labaad iyo qayb saddexaadna waa rajahaynaa insha allahu tacaala ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaana watacaala inuu sababkana waafajiyo waxaan marka halkaan mahad ballaarin uga dirayaa ardaydii faa'iidaysatay waalidiintii ayagoo xooggooda u baahan ka sabray oo waxaa weeye waxbarta yidhi aswaajtii qabay oo waxa ayaguna xooggooda ka sabray si guud waxaa waaye wilaayada iyo xarakada iyo waxaa weeye inta indheer garadka ah oo juhdigan isku soo aadisay dhammaan waxaan leenahay ilaahi subxaana watacaala miisaankiina haydin saaro waxaad samayseen waxaa weeye waa waxaad janno ku rabteen ilaahi subxaana watacaala janno haydinka siiyo wallahu subxaana watacaala aclam intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey ugaas cabdulaahi daayir axmed ugaaska beesha mursade waxaa xigi doona nabadoon cabdinuur sheekh oo ka mid ah waxgaradka beesha mursade ilaahay baan u mahad celina alle subxaanahu wa tacaala nagu kulmiyey xafladan lagu khatimayo machadkii gabdhaha ee magaciisu ahaa khadiijat bint alquweyl machadkeedii liicdaadi daaciyaat gabdhuhu waxay noo soo bandhigeen wixii ay soo barteen diintii ay soo barteen ayay bandhigoodii ayaan runtii aad ugu faraxnay ilaahay waxaan ka baryaynaa marka inaan ilaahay u siyaadiyo albaabkii cilmiga laga gelayey ayaa loo ballaqay waxay runtii aad iyo aad aan ugu faraxnay waxbarashadooda iyo wanaaggooda ilaahay baa ku mahadsan alla subxaanahu wa tacaala intaad baranayseen oo aad meesha ku jirteen rag badan ayaa difaacayay meesha aad baranaysaan iyo ahalkiinna iyo dadkiinna iyo dadka meesha aad joogtaan iyo diintiinna rag badanoo difaacaya ayaa tegey waxaad ogaataan inaysan aadan ku qalin jebinina ciyaar ciyaar waxaad ogaataan in laga soo maray in rag isku dhigeen shafkooda ay u dhigeen xabad waxaa marka laydinka rabaa gabdhayahow inaad waxbarashadii albaabkeeda laydii furay cilmigu kuma eka intaane inaad dadka gaarsiisaan inaad gabdhaha kale u sheegtaan inaad waxbartaan gurgiinna ka bilowdaan xaafadihii aad ku dhalateen iyo haddii xaafado aad leedihiin intaba aadaad ka bilowdaan ilaa bulshadu aad maaragtay aad si fiican uga gaartaan sababtoo ah waxaa la yidhi liicdaadi daaciyaadaa la yidhi waa laydi diyaariyey icdaad waa diyaargarowgii gabdho daaciyaadhoo la diyaariyey inay ducaad naqdaan soo maaha waxaa laydinka rabaa marka kelimadaas inaad u soo baxdaan oo aad yani u qalantaan inaad daaciyaad naqataan kana bilowdeyn ahalkiinna ilaa maaragtay dadka maaragtay wakhtigiinna ku aadan oo gabdhaha kalea ay xishoodaan gabdhaha aan wax baranaynin inay xishoodaan inay wax bartaan ay isku dayaan anigu waxyaabo badanaa soo tijaabiyey oo aan arkay gabadha waxbaratay ilmaha macaahidda ku jira ama ilmaha qur'aanka dhigta gabadhii wax taqaana iyo gabadhii aan wax aqoonin canugeedu inuu wax yaqaano macalinku wax soo baray iyo inuusan soo baray way kala fahmi soo lama kala fahmi karo haddana macalimiinta intay fahmeen hadda xilligan oo gabdhihii inay waxbarteen og yihiin macalinku casharka canuga loo dhigaa waa u soo dhigaa markaasu wuxuu leeyahay orod hooyaa ku soo baraysa canuga bixiba maayo ilaa casharka hooyo oo uga soo baxo kadib macallinka uga baxaaba soo faa'iide ma ah marka haddaadan ka saynin soo ma soo dhibaato ma ahan canugii wixii loo soo dhiga haddaadan adiga aqoonin waa markaas haddaadan adiga aqoonin waaba iska adeegsanaya canuga moogta markaas war buwaagtan iga dhig hawshaan gal hawshaan waxbaad u diraysaa waxaa laga rabaa marka arrintaas waa idiin ducaynaynaa ilaahay cilmigiina naafac allah ka dhigo ilaahay cilmigiina naafac allah ka dhigo cadowga alla ha jebiyo na owlaadiina baariyaal alla idinkaga dhigo wixii adinkana cilmiga kuwa ka qaado allah ka dhigo si guudna mujaahidiinta maaragtay bariga africa si caama mujaahidiinta ilaahay ha qawiyeeyo gaaladana alla ha jebiyo gaar ahaan bariga africa maaragtay ilaahay waxaan ka baryaynaa cadowga saliibgaa iyo midka murtadiinta iyo kuwa cumaladaha u shaqaynaa in ilaahay ou jabsho mujaahidiinta waxaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay inuu afwaajan afwaajan ka dhigo dadka baadiyaha jooga iyo kuwa miyiga jooga oo maanta iska ganacsana ilaahay waxaan ka baryaynaa mu'allafatu lquluub in ilaahay uu ku rido ee kulligood ay maaragtay ay mujaahidiin noqdaan cadowgan ay iska difaacaan ayagoo gumaysi aan ku jirin runtii waxaad haysataan xornimo ragga iyo dumarka waxay haystaan wilaayaadka ku dhex nool ee shareecada islaamka ku hoos nool waxay haystaan xornimo iyo shucuur ay dareemi karaanoo wanaagsan iyo nidaam ay haystaan waddamadaas maaragtay gaaladu ay ka taliso waxaa waaye gabdhuhu xorna ma ahan gabadhu hadday xijaab qaadato waxaa waaye dadku way nacaayaan ayaga waa aragteen faqsiga iyo fasaadka ay ku jiraan qaar la qafaala iyo qaar ka raayaliya waayo shayddaannimada waxyaabo badanoo dulmiyaha ka dhacay waxaa waaye dadkii aada ogeedeen oo maaragtay shucuur oo maaragtay shacaa'irta islaamka ay ka muuqan laheyd waxaa ka muuqata dhammaantood rag iyo dumar gabdhihii iyo wiilashii shacaa'ir gaalaa ka muuqata ciyaalkii wiilashii say fooda u jarteen iyo say u yaallaan waad aragteen gabdhihii say u labisan yihiin waad aragteen waxaa la rabaa ikhwaanayaalow in lagu daysada saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii say ahaa jireen war ikhwaanayaalow sidii hore oo saxaabadu ay ahaa jirtay aan ahaano isku daya inaad mar cagalaysiin oo lugaysiin inaad mar qadaan yaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xilli ou gaajo gurgiisa kula jiri waayo abubakar inuu gaajo gurgiisa kula jiri waayo cumar ou joogi waayo bannaanka ay isku arkeen soo ma ah maxaa ku soo bixiyey yaa rasuulallah war maxaa idin soo bixiye yidhi wallaahi waxaana soo bixiyey dhan wixii ku soo bixiyey waa maxay ahaayeen soo gaajo may ahayn haye maalin kasta marka bannaanka maxaa lagu shubaa iyo godadka raashinaa u qodo soo maaha gabadha gurga raashinka karisaa waxaa laga rabaa inay raashinkeeda ay qiyaasto garaam ha ku karisa garaam waxaan aad beegaysaan oo la leeyahay maaragtay banaanka loo jeedo maalin walba beriisaa banaanka ku daadsa ciddaa beriisay ku qadaysa baasta haddana beri war ilaahay ha laga boqo arrintaas ayadaa waa arrin oo mubaadiirnimo ay ku jirta waayo ikhwaani fillaah waxaa lagu xisaabtami karo oo laysku kontarooli karo adduunkan wax yaalla waxaa ka jira hal shay bis cibaado waayo wax laysku kontarooli karo maxaa jira ilmaha aan dukayn adiga maxaa kugu dhacay masiya wax kaa yihiin adagu maxaa waaye masaajidka maa aadid adiga maxaa meesha ku dhigay يعني عبادة لا يسكون كنترول وحنا نفقدها الباس ولا يسكون كنترول وحنا ما هذا عليه إن حفلة ده الغالية أو قروح يقيم بدن تدك الناس بدياري وكد داري هر قبل أي هر دق محق ولا يدا أو مدى عن السك يعني وحنا ما هذا عليه إن إلهي وحنا لنا هاي أجري حسنة فربنا كسيو كجدال مدة كسوق يبقى لياش أه أو أنصاري مهاجرين له أو ميل فوق يميل لو كتمت أو رجع دمر أنا وحنا ما هذا عليه إنه intaas ka gadaal runtii waxaan arkaynaa ujeedka meesha la isugu yimiday keliya wuxuu ahay gabdhaha dhallinyarada mu'minaadka juhdiga ay bixiyeen inaan ogaano oo nala tuso ayaguna ay bandhig sameeyaan waana aragnay waxaana u mahadcelihaynaa macallimiintii oo juhdiga ku bixisay oo ka soo saartay culimo ah oo waxyaqaan oo maantay mucallimiin noqon kara ilaahay waxaan leenahay sadaqo jaariya ha uga dhigo juhdiga ay ku bixiyeen gabdhaha muuminaadka ah waalidkii soo barbaariyey oo xooggooda ka samrayna kuna dadaalay inay waxbartaan intaas ku wakhti ku bixinayay ayagana sidoo kale ajri xasano farbadan allah ka siiyaa leenahay muhimka aan rabaa waxay tahay inaan u dhaco meeshaan wakhtiyaa la bixiyey cilmiga waa la ximbaaray wuxuu u baahan yahay in la sii bixiyo macallimiintii nawxi saareed oo ducaadda ahayd waxaan ka doonaynaa gabar kasta meel u qalanta inay fadhiisiyaan oo cilmiga ku gudbiyaan oo lagu muraaqabeeyo ayaguna inay wakhtigooda ilaahay ka gataan ayagoo aan ognahay haween shay kasta oo laga rabo in laga rabo ayay waxay u dulqaateen inay kalaamka ilaahay ximbaaraan lafdan iyo wa macnan culuumtii kale oo sharciga ahayd oo nuuc walba laheedna ay ku daraan inay intii oo kale sii bixiyaan rabnaa marka oo ay wakhtigooda ilaahay ka iibsadaan ehelka ay ka dhasheen ay waxbaraan hadday magaalada tahay iyo hadday daafeeda tahayba majliska hadda aan taagannahay markii la dhisaayey talagalku waxuu ahay gabdhahaas inay mucallimiin ka noqdaan cilmiga ay ugu gudbiyaan gacanta ku dhigaan wadaad dambe uusan soo hor istaagin qof dumar ah wixii culimmadu tiqiin ducaadda ah oo ilaahay oo bara ayagay ku shubeen waxaan leeyahay marka gabdhuhu ha dadaalaano wakhtigooda ilaahay ka gataano cilmiga la baray ha bixiyaano ducaadduna hadda soddonkan waa gudubtay waxay noo sheegeen soddon kale in la qaban doono sidaan warka u fahmay ayaduna waa fursad laba sano waxay noqota laba bilood waxaana og oo arki kara qofkii gabdhahan hadda ka haray iyadoo la dhiga karta iyo adduunya isu bixiday fahamtay inaysan ka qaybgeli karin maantana taagan xilligii labadii sano dhammaatay xafladdii iyo qalinjibintii haddii dib u fiirido laba bilood kama badna dadkii fursaddaas horu dhaafta waxaan leenahay midaan yaysan dhaafin hana ku dadaalaano annaguna waa ugu duceyhaynaa ilaa inuu diinta fahamsiiyo inuu u fududeeyo abwaantaako maalin ciise ayaa ka mid ahaa marti sharaftii lagu casuumay munaasabadda tix gabay ah ayuuna goobta ka tiriyey
delayda gabayga ahow waa daab culeys badane delayda gabaygaahi waa daab culeys badane waxyaabaha daciibshana dib baan uga fogaadaye labadii dagaashaane waa lagu daweeyaye labadii dagaashaane waa lagu daweeyaye gebdhaheenna daahira ayaase loo dan leeyaye iyo dadaalkii badisheen culumadiin weyne dib inaad u sii laabataanan ka digayaye diintana gudbiya nabigii aada uga dayaysaane bal diintana gudbiya nabigii aada uga dayaysaane calayhi salaatu wasalaam ha dugsi laga baxo waxaad tihiin aanan laga dalin ilmahan kufriga soo dila ee dacarta leefsiiyey kii dulun sameeyey rabana halmara degeelka soo qaada ee hubkay ku soo duulayeen dalamka soo siista yaa kuwa iste istishaadiyada inya dalbaday dala ku siinaya idinkow dardaarmay idinkow idinkow dardaarmay oo ku yidhi xaqaha sii dayne dib inaad u sii laabataan baan ka digayaye diintana gudbiya nabigii aada uga dayaysaane bal diintana gudbiya nabigii aada uga dayaysaane gabdhahan dayare haddana derija waan gaaray qadiijane ka qalindaartay oo diinta laga buuxshay ee macallin daacada heelaya culuma diineedow dib inaad u sii laabataanan ka digayaye diintana gudbiya nabigii aada uga dayaysaane waxa weeye diintana gudbiya nabigii aada uga dayaysaan allahuma salli wasalam caleyh dad islaan diintan dadkii soo bartay xaqa daliishanaya iyo kuwa dembiil maran oo aan dif garanaynin miyaa la isku soo diri karaa waa su-aal daraane dib inaad u sii laabataan baan ka digayaye diintana gudbiya nabigii aada uga dayaysaane waxaan idin leeyahay raggu idinkaa ka agoo furaha ku rogi kara ilmaha kacajihaad ka gala dhaha hadda ay duumaarku diin fahmaan sideeraba hadday dumarku diin fahmaan dacwaadu ragga wowduse hadday dumarku diin fahmaan dacwaadu ragga wowduse hadday dumarku diin fahmaan dacwaadu ragga wowduse hadday dumarku diin fahmaan dacwaadu ragga wowduse wabilahi towfiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu allahu akbar
ugu dambeynna waxaa xafladda soo xiray sheekh cabdulaahi abu khaalid waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin washhadu an laa ilaaha ila allahu waliyu saalixiin washhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh ama bacdu alle subxaanahu wa tacaala ayaa u mahad celinaynaa awalan wa aakhiran bacdallaahi xuduurka dhammaantiisi haddii ay yihiin odayaashiiyo dhaqanka culimmada iyo dhallinyarada gabdhaha ardadii macahadkan hadda munaasabaysan u joogno ka qalin jabisay iyo mucalimiintooda dhammaan waxaan leenahay jazaakum allahu khayra jaza runtii waa munaasabad ballaaran waxaana farxad noo ah inaan soo gaarno gaar ahaan ardadii muddada dheer waxbarashada soo waday degmada galhareeri macdu khadiija binti khuweylid licdaadi daaciyaad runtii wakhti badan se la sheegay soo maray inaan soo gaarno gebagabadii iyo gunaanadkii farxaddaasaan la qaybsanaynaa ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala arrintaas suurageliyey awalan uma intii kale mushaarako ka lahayd ay uga horreeyaan mucallimiinta iyo maamulkooda iyo ardada naftooda jazaakum allahu khayran jamiican intaas kadib runtii waxaa wanaajiyey dadkii hadlay kalimaadkii meesha ka baxay iyo bandhigii aan dhegaysanay intaasaana nagu filan laaba'asa haddii baan soo istaagay inaan insha allahu tacaala nuqaad kooban aan ku daro nuqdada koowaad waxay tahay saaad og tihiin gabdhaha muslimaadka ama almar'atulmuslima doorkii kaalinteedii ahamiyaddeeda waa mid billaaran walidaalika islaamka gabdhaha towjiih ayuu siiyey maqaamkooda iyo karaamadooda iyo sharaftooda waa sii u weyneeyey oo loo dardaarmay shareecadan waa og tihiin saameynta ay leeyihiin gabdhaha bulshooyinka ay ku leeyihiin waa mid aad iyo aad u weyn saas daraaddeeda acdaa'ul islaam waxay aad iyo aad xoog u saareen inay waddadaas ay ka leexiyaan gaalada reer galbeedka iyo wax kasta oo ilaahay diintiisa diiday baabi'iyeen bannaanka ay soo dhigeen badeecad ay ka dhigeen waxay u soo dhigteen dadka muslimiinta ah gabdhahooda waxayna u heleen dad ugu kaalmeeyo nimanka haddi islaamka maaragtay u intisaabo adduunka joogo waa ogtihiin nimanka ridada ahaa nimanka la yidhaha culamaa usuu waa aragteen shirarkii ay soo qabsanaayeen waxay keeneen hadda inay shir maaragtay niman culmaa gaalada u iftoodo gaalada ayido gaalada joogitaankii islaam baabi'inta garab ku siiyo inay leeyihiin niman culmo ee lasoo aruuriyey gabdhin lagu soo daro gabdhahaasoo caariyaad ah shareecadii maaragtay wixii fartay ka tegey culmo la leeyahay intaasi dhan waa ducaad calaa abwaabi jahannam allana subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wayuriidu aladiina yatabicuuna ashahawaati an tamiiluu maylan cadiima marka saas daraaddeeda gabdhaha waxaan xasuusinayaan leeyahay waxaad ku jirtaan siraac ama loolan adag waxaad kula jirtaan xamladahaas gaalada oo maaragtay ku wajahan gaar ahaan guud ahaan ku wajahan muslimiinta gaar ahaan gabdhaha ku wajahan qadiyadaas markan waxay rabtaa in loo helo dad fahansan siraacgaasi codowga hamiga iyo hadafkuu leeyahay dad fahansan in la helo waataan mujaahidiinta maanta ay diyaarinayaan ama la sameeyey wilaayaadka dhan macaahida sharci ah gabdhaha wax ku bartaan maraakiis islaami ah gabdhaha wax ku bartaan sharafta iyo marka qiimada aad iyo aad bay u muuqataa marka kaalintaasi horta inaad qaadataan waa ku dardaarmayaa qodobka labaad waxa waaye ama noqdada labaad waxay tahay cilmiga wuxuu u baahan yahay camalfal cilmiga dad badan aa yaqaana shareecada oo kitaab iyo sunno iyo fiqhi iyo funuunta kala gedisan dad badan ayaa yaqaano adduunka joogo oo islaamkaas sheeganayo laakiin ku dhaqan haddii la yidhaahdo iyo camalfal meesha laga kala tegay waa meeshaasi annaga markaa liibanteen waxay ku jirtaa in waxaan baranay aan dhaqangelinno gaar ahaan gabdhaha waxaa laga rabaa inay ku filnaadaan gabdhaha jinsigoodaa ama noocooda ah marka koowaad waxbaristooda ilmahooda iyo guryihii gaar ahaan magaalooyinka meelaha ay ku nool yihiin inay ugu daydaan caaisha radiallahu canha maaragtay cilmigeeda iyo dadka ardada ay lahayd waa ogtihiin khadiija binti khuweylid dacwadeeda iyo nabaga garab istaagiisa intaasi markaan shaqo aad iyo aad u ballaaran aad iyo aad u weyn reer galhareeri gabdhaha dadaal badan waa lagu ogyahay waxaana la rabaa inaad labalaabtaan waktiga insha allahu wakti qiimo badan waaya wakti aada u fiican waaya dadka muslimiinta way midaysan yihiin maaragtay haddii gobollada aan joogno ay tahay oo maaragtay gobollada dhexe waxa waaye codowga iska dafcintiisa iyo lahardankiisa iyo maaragtay nin walba meeshiisii kaalintiisii ayuu u taagan yahay marka qof walba markaa dhinacaaga yaa islaamka looga imaanin waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala na weydiisanaynaa in ilaahay bishaaraadka iyo intisaaraadka socdo ilaahay noo ziyaadiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa in runtii dadka muslimiinta ah camalkooda iyo jihaadkooda iyo dacwadooda iyo cibaadada ilaahay ku aqbalo akhiiran waxa waaye gabdhaha da qalanjibiyey waa soddon gabdhood galhareeri maaragtay farciisa galhareeri ceelbuurna maalin saddexaada u malaynaa soo qalanji waxaa soo qalanjibiyey labaatan guud ahaan waa konton gabdhood oo daaciyaad ah hadda labadan degmo ka soo baxay degmooyinka kalena waa arki doona insha allahu tacaala taas waxay ka dhigan tahay horumar maaragtay ma tilaabaqaad wanaagsan inay tahay insha allahu tacaala ragga owliyaal umuurka ah haddii aabyaal ay yihiin ama zood uu yahay aabyaal hadday yihiin iyo zood hadduu yahay iyo hooye hatay hadday tahayba waxaa la rabaa in gabdhaha fursad in la siiyo si walaalo hore ay u sheegaan insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisil aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu